wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan macalin ayaa kulan la qaaday danjiraha cusub ee midooda yurub u fadhiya soomaaliya kulanka ayaa diradda lagu saaray xoojinta iskaashiga soomaaliya iyo midooda yurub gaar ahaan dhinacyada isgaarsiinta horumarinta dhijitaalka iyo amniga internetka wasiirka isgaarsiinta dalka ayaa ugu mahadceliyey midooda yurub taageerada joogtada ah ee ay siiyaan bulshada soomaaliyeed dhinaca kale danjiraha cusub ee midooda yurub ayaa xaqiijisay in midooda yurub uu sii wadi doono taageerada uu siinayo soomaaliya iyadoo carabka ku dhufatay muhiimadda ay leedahay horumarinta dhijitaalka ah xirfadaha dhallinyarada iyo mashaariicda lagu xoojinayo isku xirka gobolka iyo maalgashiga tiknolojiyadda cagaaran kulankan u dhexeeya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknolojiyadda soomaaliya iyo safiirka midooda yurub ayaa muujinaya sida labada dhinac ugu go-an tahay xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadda ee u dhexeeya labada dhinac si loo horumariyo dhijitaalka amniga internetka iyo horumarinta adeegyada casriga ah ee dowladnimada